muxudiin cabdixaashi oo ah muwaadin soomaaliyeed ayaa si rasmi ah loogu wareejiyey dhul muddo badan laga haystay madasha dhulkan lagu wareejinaya ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxda maxkamadda gobolka mudug ee galmudug saraakiil ciidan iyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka gobolka mudug gudoomiyaha maxkamadda gobolka mudug ee galmudug cabdirasaaq cali yuusuf ayaa ka waramaya heerarka uu soo maray kiiskan ay taariikhdu tahay toban iyo kowda bisha shanaad laba kun labaatan iyo saddex maxkamadda gobolka mudug ee galmudug oo ay weheliyaan taliska ciidanka booliiska ee degmada gaalkacyo oo uu nagala joogo taliyaha saldhigga booliiska waxaan meeshan u joognaa fulin xukun maxkamadeed kuna saabsan dhulka kan aan dhex taagannahay maxkamadda gobolka mudug ee galmudug dhulka kan aan dhex taagannahay muddo dheer ayaa dacwadeedu ka dacwadiisu ka socotay waxa ayna u xukuntay muxiidiin cabdi xaashi muxiidiin qodhob daahir calafo ayayna ka xukuntay daahir maxamuud maxamed ayaa wuxuu qaatay racfaan isla maxkamaddii racfaanka ayaa mar labaad u xukuntay dacwada muxyidiin cabdi xaashi dhulka kan aan dhex taagannahay dhaqangal xukun kadib dacwada muxyidiin cabdi xaashi ayaa wuxuu dalbaday fulintii xukunnadaas ay maxkamaduhu u xukumeen dhulkiisaan maanta oo ay taariikhdu tahay toban iyo kowda bisha shanaad laba kun labaatan iyo saddex maxkamadda gobolka mudug ee galmudug waxa ay ku wareejinaysaa muxiyidiin cabdi xaashi dhulka kan aan dhex taagannahay laga bilaabo maantana asaga ayaa tasarufkiisa sharciga ah iska leh
muxiidiin cabdi xaashi oo ah muwaadinka lagu wareejiyey dhulkiisa ayaa sheegay in si cadaalad ah loogu wareejiyey dhulkiisa mahad iskale bacdeen waxaan u mahad celinayaa maxkamadda gobolka iyo taliska booliiskaba sida sharciga ah oo laigu wareejiyey dhulkan oo wax badan dhibaato badan iyo saqabqabsi soo maray waana la wareegay maxkamadda iyo gobolkan mahad celinayaa iyo taliska booliiska